wasiirka amniga koonfur galbeed iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa dhagax dhigay isbitaalka guud ee degmada welnaweyn oo lagu dhisayo iskutashi bulsho kaasoo noqonaya xarunta caafimaad ee ugu weyn degmadaas hirgelinta isbitaalka ayaa dabooli doona baahiyaha caafimaad ee ay qabaan bulshada ku dhaqan degmada welnaweyn iyo sidoo kaleeto deegaanada hoos yimaada ugu horeyn mid ka mid a odayaasha dhaqanka degmada oo ku hadlaya afka bulshada iyo gudoomiyaha degmada ayaa ka hadlay dhagax dhigga isbitaalka weyn ee degmada walaweyn isbitaalka masaajid la mid eya jaariyadda bannaanka jirto may ku codsadaane inta odayaal eh maamul eh taliyayaal eh ciidamo eh inta roogaan may ku codsadaane in ilaahay deeqta ii siiy gacantiyo quwanyaan baytulaayo kan baytulay la mid eya in muslimiintaas liin gargaaro dhiiggaas bannaanka ka dhimidoo hayo unuga dhiigbahay dhimidoo hayo umulla dhiigbahay dhimidoo hayto hamar la kulrooro in daaro korne may ku codsadaane in soo daaraan isbitaalkaas
run ahaantii yaboohii ugu horeeyey oo ay bixiyeen gudoomiyaha gobolka iyo wasiirka gudoomiyaha gobolkana kun iyo shan boqol oo dollar oo u deeqay in isbitaalka dhismihiisa dib loogu bilaabo sidoo kale wasiirka wasaaradda amnigana kun dollar isagana uu ku yaboohay maantii waa rajaynaynaa bilow fiican oo isbitaalkii isxilqaankiisa uu ku bilowday waa rajaynaynaa annagana ka bulsho ahaan iyo ka maamul ahaanba waqti walba inaan naf iyo maal u horno sida isbitaalkii aan ku bilaawi lahayn dhanka kale gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo ka hadlay munaasabadda dhagaxdhigga ah ayaa ugu baaqay bulshada degmada walaweyn inay iskood wax u qabsadaan islamarkaana ayna sugin gamco kale annaga waxaa naga go-an ka maamul gobol ahaan sidaan maalin dhaweyd bulshada horteeda ku ballan qaadnay isbitaalkan inaan xaqiijino in isxilqaan lagu dhiso taasoo ah amarka madaxweynaha uu soo bixiyey mudane cabdiasiis xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha koonfur galbeed taasoo ah oo wadatashi ku dhisan oo markaan annaga wada fadhiisanay maamul gobol ahaan maamul degmo ahaan wasiiradii isla qaadanay in shaqadaas aan qaban karno ugu dambeyntiina wasiirka amniga koonfur galbeed ayaa dhankiisa sheegay in ka maamul ahaan ay taageerayaan dhismaha xarumaha danta guud kuwaasoo muhiim u ah bulshada reer walaweyn marka guud haan yoo iska duumo iyo maamulsho dowladiyo guud haan isbitaalkan ilaahay idin sheegay in hay-adlan sugnay gacantiyo ka dhisadaan wala inka baaqayana bulshada guud haan shaqaalaha isbitaalka dhisaw ciidanka qiibaku eey maalintiis kolkay gudoomiyaha jadwal aan soo biya ciidanka insha allahu siday amniga aan sugaanga haddana isbitaalkana dhismishay anku qiib qaadadaaya sida gudoomiyaha sheegayo wasaaradda caafimaadkana la xiriirni wasiirshe runtii usuna eedaana an bogaaday qiibana ku qaadada doon isbitaal hoob la dhisaa dhismaha shilehisleyma ee qalaba fada daawi fada dhakhaatiira fada